الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حج الهركوي وحرام الكعبة إلى الإحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق مسنونها العيدان والكسوف كذاك الاستسقاء والخسوف والوتر ركعة لإحدى عشر عن إحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر ثم التراويح فندبا تفعل ثم الضحى وهي ثمان أفضل ثنتان أدناها, ثنتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء والنفل في الليل من المؤكد وندبوا تحية للمسجد ثنتان في تسليمة لا أكثر تحصل بالفرض ونفل آخر لا فرد ركعة ولا جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إثر شمس تغرب وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائت ذو سبب والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يخطش الفوات وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجوز فيما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل inaas insha allah taala casharkeena ku saabsanaan doonaa waxaynu soo marnay amaakinta iyo awqaadda ay salaadu la iska reebay salaadaha sunanka ah xilliyada aan la ogolayn in la tukado casharkeena caawana wuxuu ka bilaabanayaa amaakinta iyo goobaha aan la ogolayn salaad in lagu tukado watukrahu salaatu salaad baa la karhay oo la nacay filxamaami xamaamka lagu tukado maca maslakhin uu la jira meesha dharka la dhigto wa catanin meesha geelu fadhiisto wa maqbaratin qubuurta meelaha dadka lagu aaso qubuurtaasoo maa nubishad aan la fagin oo laga soo saarin waa turuqin jidadka in lagu tukadaa la reebay oo karaahiyaah iyo wa majsaratin kawaanka xoolaha lagu qalo halkan mualifku raxima allahu tacaala lix mowdic oo laba ay israacsan yihiin ayuu sheegay salaada in lagu tukadaay in karaahiye ay tahay karaahiyada fuqahadeena shaaficiyadu waxay u jeedaan tansiih waa laga fiican yahay laakiin salaada way asaxaysaa sababtoo intani midna najaaso haddaan lala mubaasharaynaynin oo qofku jirkiisi iyo dharkiisi midna aan najaaso taabanaynin waxay leeyihiin way asixi laakiin waa laga fiican yahay mowdica koobaadi alxamaami waa meelaha wadarta lagu qabaysto ama sawnaaga hadda loo yaqaana biyaha kulul ama kuleylka iyo huurka iyo uumiga laga raadiyo xamaamaadkaasi waa meel dadka ay wada galaan dumarkiina waa kii looba diiday raggana ayuusan gelin waa kaynu soo maray isagoon cawradiisu asturayn meesha dadku wada marayaan ee wasakda in laysaga zuuliya loo yimid oo qofku jirkiisa dhididkaa iyo uumigaa wax baxaan badan inuu kaga baxa u soo galay meel cibaado u habboon ma aha oo lagu tukado saasuu leeyay mualifku raxima allahu tacaala keliya ma aha meesha lagu qabaysanaye maca maslakhin meesha lagu dhar dhigtana way ku jirtaa oo intaan la gelin meelaha uumiga iyo kuleelkooda iyo biyahoodai iyo shididkooda meel dharkaiyo lagu labisto oo layskaga badelaa jira haddana sablooyinka markaa tagta meelaha laysku uumiyo waxay kutusayaan meel ilaha dracing room qolka dharka laysaga dhigo ee dharkaa meesha ku geliyahay lagu soo xirto hadhowna dharkaagii laga qaato lagu dharbadasho meesha dharbedelashadana iyada lafteeda in lagu tukada waxaa ma dhaanto saacad iyo daqiiqad kastaba qof baa imanaya dhar iska bedelaya dharna qaadanaya waxaa badan cawraadku inay kashifmaan baa badan yaanna waad tukanaysaa tanna darna waa dhigayaan dharna waa xiranayaan oo dhar bay iska bedelayaan salaadaasi salaada khushuuc lahayn wey qofka bini aadamkaana markastoo maqlaqaaqka hareerihiisa uu ka bataay qalbigiiyo waa raacayoo khushuucdu way yaraataa saa darteed meelahan lagu qabaysanayo umiska loo tegayaay ayaan lagu tukan waa laga fiican yahay haba ansaxdee waxaa kaloo lamida maca mastakhin iyadoo ay la jirta meesha dharka lagu badasho meelaha xamaamaadka iyo meelaha la isku diriyo wa catanin meesha geelu fadhiisto catanka geela asal ahaan waxaa la yidhaahdaa markuu ceelka uu saaran yahay geelu cabo meel sabo la yidhaahdaa jirto uu ku sabto oo ku nasto si mar labaad biyaha geela loo soo mariyo asalka catanka halkaasa la yidhaahdaa waxaa kaloo catanka mara loo isticmaalaa marka geelu waaga uu beriyo xerada waa laga sii daayaa goorta xerada laga sii daayo bannaankuu fadhiistaa meeshaana catan waa la yidhaahdaa waxaa fii macnal catan isagana qaba xerada geeluba uu bariyo uu fadhiisto haddaba meelaha geelu fadhiisto ee rigliga uu ku yahay ee ku nasto ama xerada gudaheeda ha noqoto ama banaankeeda ha noqoto ama ha noqoto markiiu geelu cabayo meesha sabada uu fadhiisto si mar labaa durduurta biyaha uu soo maro intaa in lagu tukada iyadana lama ogola tani naska nabiga calayhi isalaatu wasalaam si gaar ugu soo arooro rasuulka waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahayow ma ku tukanku tukannaa fii actaani alghanami geel arigu meeluhuu fadhiisto markaasuu yihi nacam sida tukada waxaa la yidhi wa fii actaani libili geela meesheedana uu fadhiistana markaasuu yihi la ha ku tukanina mar kale waxaa la yidhi ma ku tukannaa xerada ariga oo fii maraabidi alghanami ma ku tukannaa markaasuu yihi haa waxaa la yidhi geela meeluhuu fadhiistana wuxuu yidhi maya halkaas waxaa ka muuqata nabigu inuu ka nahiyey sala allahu alayh alih wasalam mar waxaan ku tukanin haddii lagu yidhi salaaddii waxaad kala doonatana waa khalad sababtu maxay tahay nabigu riwaayadka qaarkood wuxuu ku cileeyey geeli fa innahaa khuliqat min ashayaan shaydaan bay ka abuuran tahay buyi shaydaanka ma aha macnaha laga hadlaya xadiidka daahirkiisu in shaydaanka min maarijin min naarinkii laga abuuray iyo farac iyo taran ay u tahaye dadku geela way jecel yihiin walidaalika in badan nusuusta waxaa la soo qaataa lan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam geel cascas waxaa kaaga khayr badan qof ilaahay kugu soo hanuuniyey marna inuu qur-aanka markuu ka hadlaya waa furaa fadligiisa ka warama qofkiin hadduu subixii intuuka laho laba halaadoo kurus waaweyn uu soo xaraysta ka warrama waxaa ka khayr badan intaasoo ayadoo qur-aan uu akhriyo dhaqankii carabiga geela saa ugu jeclay baynu innaga soomaaliduna geeldhaqatadeenna iyo baadiyaheennu kii carabtiiyo mid ka sii daran baynu nahay oo de ninkii la noolaaday ama deris la noqday baa garanaya oo qofku neef geela oo meel gewga kagebiga ka dhacay ama waraabihi libaax dileen inuu xabad isku dhuftaa u isdilaayo way saaran tahay aadba isaga fududa inuu hasha gebiga ka dhacaysa uu yidhaahdo isaga dhig oo gebiga hasha ka celiya uu raacana way fara badan tahay in isaga aabbihii iyo waalidkii iyo ilmihiisa uu u dilo geel dartiina way fududahay oo waxyaaba badan baa dhaca marar badan baan iga sheekaynina anugu aan arkay kabaraan buu geela raaci jiray geel toddobaatan oo isnaluu lahaa kaba la-aan buu raaci jiray ma kaba ma qabo ama ma maqlaydi meesha lagu yiri waxay u yidhahdeen waxaa la yidhi qodaxdii adigu xaggeed kala maraysaa ninkii la hadla nolol baa ku oga markaasu wuxuu geedka jeerinka iyo dhimaninta kale waan samriyey xagteeda ma karaan jeerinkuna waa musbaarka baadiyaha wey mar kalena waxaa laga sheegaa in ilaah geela boqol haddaad ii gaarsiiso janno kugu xirtire jannada kaama raba geel haddaad boqol ii gaarsiiso marka ummad geela jacaylkiisu halkaa ka gaarsiisan yahay waana taqaanaan hadda anuma istaagina meel waxaa jirta la yidhahda xabaalo garawe halbaa ka dhimatay wuu ku xilo furay in laa aaso haddaan laga aasin buu ku xilo furay nina wuxuu kaga daba xilo furay haddaadan xabaalqodkeedii samaynin iyo kafankeedii laba alaad baa midnaa dadkii cuneen midna lagu kanfay bay yidhahdaan hashi saddex iyadiina waa lacaasiyadoo sideediia soomaalida waxay ka gaartay hashii ka dhimatay hilibkeedii intuu qaatay oo halkay geela xerada ka fadhiisan jirtee fadhiisto sideeda hadda ka raabsan jirtana ka raabsan caawa hilibkaa ku cun meesha marka mujtamac geela saa u jecel ku dhex tuka haddii la yidhaahdaaye qalbigiisi iyo khushuuc maba joogtaba shaydaankuna wuxuu ka shaqeeyaa nabigu markuu hareer ardayga salaada ka hadlayay waa qiili inamaa huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi khushuucduu kala dagaalamaa hareera fiiris in geel dhex taagani geela uu fiirin hasha heblahaydiyo baarqabkii hebel ahaa iyo qaalintiina heblaadahaydiyo maantana geelku ku maqay ninkaa salaadba tukan maayo geeli sidaa loo jeclaa oo xataa wadaadadii geela lasoo dhacay xalaalayn jireen oo burdiyeyn jireen baa nabigu wuxuu yidhi fainaa khuliqat min ashayطaani maxabshasha kaalgaa wey maanaa sida shayطaanku qofka salaada iyo cibaadada uga waswaasiyo bay uga waswaasiyaa geelina jacaylkiisa iyo raacitaankiisu mid kalena cabsina waa jirtaayo ninkaan reer geel ahayna geel hadduu ku dhex tukado wadna fug baa koo kaga siina amay kugu diraayo amay haray kugu tumataayo geelanku kugu kaakacaayo kana cabsi baa dishay kuna geela jacaylkiisibuu ka tukan waayey marka salaad la-aan labadaba isu geeyo salaadaan khushuuc iyo xuduur qalbi lahayn fainaa khuliqat min ashayطaani saasaa looga jeedaa wa maqbaratin qubuurtoo maa mubishad aan laga saarin meesha oon la fagin qubuurta aan lasoo faginay gudaha ku aasan ku tukashadeedana nabigu calay salaam waa reebay qubuurta hana ku dul istaagina la yidhi xaggeedana hatuhuda u tukanina laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xaggeedana ha u tukanin hana ku tufrisiy xadiidkii muslim iyo keyrkii warinayeen midda kale waxaa looga cabsanayaa qubuurtaasi hal arrin baa looga baqaa inay noqoto mafsada lilcaqiida caqiidadii iyo iimaankii qofka inay fasaadiso wadaaligu nabigu xataa fii sakaraati mowtihi buu xeegu ka dardaarmo waxaa ka mid ahaa qubuur masaajid laga dhisay salaadna lala doontay nabigu siyaabo badan buu u tilmaamayo qubuur meel salaadeed maaha dergadahan iyo masaajidda ka dhisanna waa wada macsiyo weeye dhammaanteed salaada lagu tukada inay dembiya macsiyo weeye qubadaha ka dhisan iyo masaajidan ka dhisan iyo dergadaha laga dhisayana waynu soo marayo muxaadaraadkan kaga hadalnay axkaamu nafshi lqubuuri baynu soo cadaynay xataa fuqahada shaaficiyadu waxaanoo dhan in la dumiyey inay waajibiyeen oo fii fiqihim ninkii ka doodayana waajib lahadda waan sugayaa waa kaa idin idhi ninkii fiqiga shaafici baa qubuurta iyo masaajiddaa ku bannaan tahay yidhaahdaaye wakti iyo madal ha soo qabsado muddaday dooni ha qaadate madal iyo wakti ha soo qabsado dadka shaafici iyo fiqi baa naqaanaa iyo been baa loogu hasaaro loogu sheekeeyaa marka waxaan rabaa inaan ihahdo waxaa weye nabig ala slam wuxuu ihi laa tajcaluu buyuutakum qubuuran guryihiinna qubuur ha ka dhigina oo salaadiina sunnada ah qayb guriga ku tukana waxaa leedahay guriga wax ku tukanayusan qabri noqon qabri baa lagu tukana marka qubuur salaad lala aadaayay diinteenu waa xaraatinay sababta bini aadamka shirkiga ugu horreeyey oo ilaahay lagu caasiya bacda aadam qubuur buu kasoo ka soo galay innagaa tibana taagtaagana hadda maanu bishad aan laga fagin qubuurta haddii laga soo saaraa meesha laba mid bay noqon imaa mubaax bay salaadii noqotaa intii la saara haddii la tahiiriyo sababtoo masjidka nabiguba calayh salaatu wasalaam meeshii beerta ahayd ee uu ka asaasay godadkiina waa la simay wa kaana fiiha qubuuru lmushrikiina farbishad waa laga saaray wakatii laga saaro qubuurtii laga nadiifiyo meeshii araadidii caadiga ahayd ee dhulkii caadiga ahaabuu mid noqonaya nabigu yidhi wajucilat alardu masjidan wa tahuuran haddii intii la fagay qubuurtii oo banaanka lafihii iyo wixii yaalaanna waxay leeyihiin najaasadii dhiiggii iyo wixii ku daatay ee dhacaankii ciidda najaasadii salaadi kuma ansaxdo karaahiyeintay ka baxday baabu taxriim geli waa turuuqin jidad lagu jidka la maro jidka baadiyaha lagama hadlayee duurka cidladaa ku yaalle kan xaafadaa dhexdoodaa weye daruuro waxaan ahayn jidkii waa maslaxa waa manfaca mushtaraka loogumana talagelin salaade in la maraa loogu talagalay dadkaa maraya khushuucdaada way u dhimi adna xaqay kula wadaageen baad xayiran saasaa loo diidaya xadiid daciifana waa ku soo aroray wa majzalatin kawaanka meesha xoolaha lagu qalso meesha dhiigu daatay maaha cinda alfuqahaana dhiigu waa najaaso qaar ba waxay ku dareen majzarada shayaadiinta iyo waxaasaa ku badan lafaha iyo waxaasay meesha ka urursadaano an cidaamkii zaadka u ahayd bay meesha kasoo doontaan tii la tuuray hilib laga dhamaystay meesha way dartaan marka salaada adigaa in laftaada khatargeli intani amaa maqbarada iyo xamaamka nabigay ka sugan tahay sal ly slam xadiidkii abi saciid alkhudri axmed iyo abu daauud iyo tirmidi iyo wariyeen baa wuxuu ahaa alardu kulluhaa masjidun ila almaqbarata waalxamaam labadaa gaar baa loo reebay geela meeshiisana salluu fii maraabidi alganami walaa tusalluu fii actaani libili baa horey laynoo soo yiri intan kale xadiid daciifa ibni cumar laga wariyaa ku soo aroorayo nabigu toddoba mawdic mowtin in lagu tukaduu diiday buu yidhi wuxuu yidhi nabigu wuxuu dilay fi lmasbalati qashinqubka meelaha qashinqubka inaad ku tukato waa la diiday waxaa kaloo la yidhi waalmajzarati kawaaf waalmaqbarati qubuurta wa qaaricati ariiqi wadada bartankeeda wa fi lxamaami meelaha lagu qabaystay unsiga umiska loo aadayo kuleelka wa fii actaani ibili fowqa dahri beytillaahi kacbada korkeeda ma istaagi kartid oo yahay xageed qaabilaysaa salaada waxay kacbada qaabile korka haddaad kaga istaagto hoos ma qaabili kartid xaggada ujeesid kacbo ma jeedid xagga ujeesta kacbo kaama jirto xagga kaama jirto kaasi istiqbaalkiibaaba la waayaayo maba ansaxayso kan waxay yidhahdeen haddaba maadaama nin daciif ogaagaa ku jiro zayd ibnu jubayrato yaxya bni maciin iyo imaamu albukhaari waa nin matruuka ay leeyihiin haddii dacfigiisu sahlanaan lahaa xadiidkani baabkii fadaa'il alacmaal iyo mustaxabaat iyo makruuhaadkii bay fuqahadu ku xambaari lahaayeen intaasi waa amaakinta aan lagu tukan karin weye qayb saddexaad oo wuxuu galay xaalado salaadu inaad saa ku tukata ay karaahiyo tahay zamanna kuma xirna makaan iyo meelna kuma xirna adiga xaaladda aad ku sugan tahay weye xaalada aan lagu ogolayn inaad tukataa jira ilaa xaaladdaa iyo duruuftaa wax ka qabato macsixatin iyadoo asaxaysa baa haddana yukrahu la karhay ka xaaqinin wa xaasiqin wa xaaqibinna ku dar ka xaaqibin qofka kaadida isku celinaya kaadibaa aada u haysa kaadidiibuu celinayaa qofkaa salaadii waa karaahiya sababtoo salaadaa khushuuc ma leh maanta o dhan ba kaadin buu hortaagayo waardiga ka hayaa waxaa lamida waa xaasiqin ninka neefta isku celinaya xaasiq la yihahdaa ka dhuusada celinaya ay aadka u hayso baa isna xaasiq la yihahdaa waxaa lamidoo lafiga ku soo arooray waxaaqibin ninka saxarada aadka isugu celinaya qofkaas salaada ku tukan karaaba sooma waysada xataa jamaacadu haku dhaaftee iskusha gal soo weysayso salaada muxurkeediyo dhuuxeedu waa khushuucda nin maanta dhan markuu rukuucsookaco iyo markuu sujuudayo iyo markuu soo tooso iyo markuu taagan yahayba isagii uu isgashano sidaa jirka isu gelinayo wax celcelinayaaye haddana ka yaabnamay ku soo dhaaftaa wax ku soo dhaafaane ninkaas salaad khushuucda ma tukan karo nabiganana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa salaata bixadrati طacaamin walaa wahuwa yudaafichu lakbataan salaad cunto ag taallo iyo salaad saxariya kaadin la celcelinayo midna lama ogola riwaayada qaarkood baa kusoo aroray nahaa can isalaati xaaqinan aw xaaqiban salaad buu ka reeba nabigu adoo kaadi ama saxari celinaya xaasiqoo neefti celinaya waa lamid wa cinda ma'kuulin wax la cuno markuu ku ag yaallo baa la karhay salaatu taa'iqi ninka u hilowsan cuntada cunto aada rabto oo naftii doonayso iyadoo ku ag taagana lama tukan karo laa salaata bixadrati طacaamin wey waxaa kaloo nabg sl idaa uqiimatidaa wudica cashaau axadikum haddii raashinka lagu keeno wa uqiimati salaatu salaadiina la aqimo fabda-uu bilcashaa'i cuntada horta ku bilaabo iska cun walaa tacjal hadegdego oo waa goog durbaha dhihin iyo cuntada waa u soo noqono dhowr jeer baan qaadano salaadaan tukanha dhihin ee waxaa weeye tartiib iska cun xataa jamaacada hadday ku dhaafta dhib mala cudurdaar baad leedahay laakiin waxaan la ogolay inaad qasab ka dhigato saanan jamaacada u tegin cuntada xilliga salaada inaad ku soo beegtaay waa suu-u niyati wey taa lama ogola laakiin hadday dhacdo wuu soomanaa aamaba soomanayn cuntada waxaa laleeyahay wuxuu yihi salaatu taariqi nin cuntadii raba haddaad dareegsan tahay raashinna la keeno salaadii ma uga tegi maya salaadala tukan waayo ciladii loo nahiyey salaadaas oo khushuuc la-aan tahay kuma haysato xaalad kalaa lamida hadda raashinkuwa kuu banaana inaad cunto taa salaata bixadrati acaamin waxaa weeye acaam inaad cunto kuu banaan tahay ayb duhurkiibaa qada la soo dhigay adna waad soomantao ramadaan baad ku jirtaa ciyaalkii waxbaa raashin miiska loo soo dhigay alla waxu dhigdhigaya ama la joogay raashinka salaada jamaacada maugu hari maya waayo kollaba cuni maysa raashin baa idiyaaliyo salaada jamaaca iska daa ishaan ka daawan badhiin ishaan ka daawan hataa tirada maanta daawo aduur ka tago oo casarkii ha tago qorax intay dhacayso aduur iyo casarka inaad ka tagta miya maya waa nin cuntada loo ogol yahay inuu cuno xukunkaasi cala saxiixi min aqwaali ahli lcilmi wuxuu u yaallaa ninka ma'muumka ah iyo ninka munfaridka ah ninka keligii tukanaya iyo ma'muumka wey imaamka kuma jiro ninka imaamkay ummaddu sugayso salaadiisa khushuuceeda waxaa ka muhiimsan dadka u xayiran inuu salaadii tukiyo walidaalika nabg ala sl sl raashin cunaya baa salaadii la gaaray fa alqa sikiina uu iska tuuro salaadu soo aday waayo imaam buu ahayoo dadkoo dhan baa sugayey dadkiina wuxuu ku yidhi iska soo casheeya fabda-uu bilcashaayi ninku isagana wili salaad la gaaray casho iyo raashin ugama dabamarin taa waxaa lagu kala saaray marka ma'muumki iyo imaamku isku mid maaha adaxiran qof baa xanuunsan qof baa ballanle qofka duruuf baa haysata qof baa gaajaysan oo gaajo la cararaya kuwa gaajaysan qaar baa xanuunsan oo sokor iyo wax lamida qabo waxoogay waktiga buu kaga gaari waayo inuba taagnaga ka dhacoos waxaa laga yaabaa hal qof maslaxadiisa iyo intaa dhanay timid maslaxadooda maslaxadda dadkaa la hormarinaya waxaa weeye irtikaaba khasi dararayn wey adu adoo salaadii weli cuntadii madaxaa ku yar maqan yahay inaad tukaysa dadkaa ka roon in ummadaasoo dhan kuu xayirnaato marka imaamka meeshaa soo gelinina intaasi salaadii farabka ahayd iyo makruuhaadkii waa awqaadii iyo amaakintii iyo axwaashii saddexdaba intaasu kaga baxay masnuunuha alciidaani wاlkusuufu kadaka alistisqaau wاlkhusuufu salaadaha sunanka abuu galay sunanka uu galayna waa laba qaybood kuwa sabab ku xiran iyo kuwa waqti ku xiran labadaba wuu galay kuwa madax bannaan iyo kuwa tabaca intaba wuu sheegay masnuunuhaa salaadaha sunankoodu salaada sunankeedu aan faradka ahayn alciidaani labada ciidood wey iyo wlkusuufu qoraxmadoobaadka kadaaka alistisqaau rodoontiibaa lamida iyo wlkhusuufu dayaxmadoobaadka curfiga fuqahadu kaaf hadday akriyaanna qoraxday u jeedaan haa hadday akriyaanna dayaxay u jeedaan alkusuufu wlkhusuufu bay ihahdaan intan inay sunan tahay oo masaa'il khilaaf ka taagan yahay laakiin jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen inay ciideynka iyo kusuufka iyo istisqaaba ay sunan tahayn aan waajibaad ahayn walow in badanoo ka mida awaamir ay ku soo aroortay waxayna u deliishadeen xadiidkii طalxata bni cubaydillaah iyo bukhaari muslim wariyeen qisadii dimaam ibni taclabaata nabiga markuu yimid buu wuxuu yidhi ninkaad noo soo dirtay wuxuu noo sheegay shan salaadood inna lagu leeyahay ee ilaahay miyaa ku amray allahu amaraka biha ilaahay baan ku dhaariyey ma rabbi baa ku amray nabi wuxuu yhi allahuma nacamha wuxuu yidhi hal calaya kayruhaa waxaan shanta ahaynoo waajib oo salaadoo layga raba miyaa jirta nabi wuxuu yihi laa ilaa an tatawaca inaad sunno tukanaysa maahane farab kala lagama rabo waxay xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay shanta salaadood waxaan ahayn oo dhan oo lays amray inay tahay amru nadbin inay tahay qariinadana waa xadiidka laa ilaa an tatawaca inaad sunnaysanaysa maahane wejkaasay u daliishadeen oo yidhaahdeen intaniba sunno weeye jamhuurta fuqahaduna intan badankeed waa ku raacsan tahay inay sunno tahay ama dhammaanteedba walwitru witrkina ragcatun weeye ragcad liixdaa cashri kow iyo toban ragcadood salaadaha kambisho weeye bayna salaatin oo u dhexeeya salaad lilcishaai u sugnaatay iyo walfajri salaad fajarka u sugnaatay buu udhexeeya halkan laba mas'alo uu ku sheegay ama saddex mas'alo masalada koowaadi watarku inuu sunno yahay weye masalada labaadna cadadka watarka ugu fadliga badani inuu kow iyo toban ragcadood tahay wey masalada saddexaadina salaada waktigiisu bacda alcishaai ila alfajri inuu yahay wey saddexdaa mas'alo iyo halkan ku sheegay amaa inuu watarku sunno yahay siga badan buu nabigu u buwaabiyo waa kulaha in allaha witrun yuxibu lwitra riwaayada saxiixa iyadu waxay yidhi in allaha huwa alwitru wa yuxibu lwitra buu jecel yahay nabiganana calayhi salaatu wasalaam wuu ku dadaali jiray cadadkan xadiidka caisha saxiixeynka laga soo qaato rasuulka ilaahay kama badin jirin fii ramadaana walaa fii kayrihi calaa ixdaa casharata rakcatan sida loo tukanayo watarku hal ragcadoo gaara inuu yahay oo tobanka hore markii la tukado kow iyo toban ka dhigaysana isna waa xadiidkii ibni cumar ee bukhaari iyo keyrkii salaatuleyli mathnaa mathnaa faidaa khashiita subxa faawtir biwaaxidatin fasalli waaxidatan tuutiru laka maa qad sallayta labalabo weeye habeenka salaadii haddaad waa berigii ka boqdana hal ragcada tukoo watarkaaga dhigta taasuu tilmaamaya iyadana masaladuu tilmaamaya kala saasa ah amaa waqtigu waa ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa laga dhaxlay inay bacda alcishaa iyo qabla alfajri ay tahay ilaa fajarkana ay soo gaartaan xadiidka ibnu cumar waa tilmaamayo wuxuu leeyahay faidaa khashiita subxa hadaad ka cabsato habeenkao dhan in la tukan karaan xadiid caaisha ahaayo min kulli leyli qad sallaa rasuula sal sl habeenkao dhan waa tukaday min awalihi wa awsatihi wa aakhirihi wantahaa witruhu ila asaxari cimrigiisa intii aakhir xayaatihiina xilliga suxuurtuu watri jiray laakiin awalka habeenkana tukay dhexdiisana tukay aakhirkiisana tukay taa darteed caaisho mararka qaarkood waa kaheelay intuunan seexani fii saxiixi muslim kaana yusalli arbacan uu dheeraynaya falaa tastal can xusnihinna wa tuulihinna haddana afar buu tukan jiray riwaayadka qaar saxaaxa waxay ku dareen kadibna wuu seexan jiray haddawna shan buu gadaal ka tukan jiray marka awalkii iyo aakhirkiiba labada hadii laguu sheegay lagu yidhi min awali leyli wa wasatihi wa aakhirihi wuu tukaday oo lagu yidhi faidaa khashiita subxa isugeynta ficilkii nabiguna sidaa ahaa waad ka faa'idaysatay amaa xadiidka tirmidi iyo daawuud ay warinayaan ee khaarijata bnu xudaafata uu leeyahay in allaha qad amadakum bisalaatin hiya khayrun lakum salaatin buu igu daray hiya khayrun lakum min xumri nacami wahiya witru watarki weeye fajacalahaa lakum bayna alcishaai waalfajri xadiidkaa sanadkiisu daciif weeyo ma asixin intaa markuu ka baxay salaadii watarka haddana wuxuu galay salaadihii rawaatibta ahaayee sunankii salaadaha faradkaa ka horeeyey ama ka dambeeyey oo iyadu waktigii salaadana way la leedahay midna salaaday ka horeysaa ka dambaysaa qaybna way ka dambaysaa wuxuu soo hormariyey rawaatibta inta ugu fadli badane la yidhaahdo almu'akada cinda shaaficiyati waa toban daahirka xadiidkiisa waa labiyo toban oo wuxuu leeyay fintaani labo baa qabla subxi ka horeysa ko waduhri kadaa duhurkana sidoo kale labaa ka horeysa wa bacdahu gadaashiina labaa ka dambaysa wa maqribin ay wa bacda maqribin maqribka kadibna labaa ka dambaysa uma alcishaa cishahana labaa ka dambaysa tobankaa ragcadood weeye laba tobankaa ragcadood lix ragcadood salaadahay ka dambeeyaan ta duhur ka dambaysa ta marib ka dambaysa ta cishaa ka dambaysa afarna laba duhur ka horeysa iyo laba subaxa ka horeysa wey cumuuman sidaa in la isugu wada xiray intaasi waa xadiisu caaisha wa ummi xabiiba xadiidka caaisha isagu wuxuu leeyay man saabara calaa sintay casharata rakcatan min asunnati bana allaahu lahu beytan fi ljannati labiyo toban ragcadood ninkii laazima oo sunno ah ilaahay baa jannada guri uga dhisaya wuxuu yihi arbacin qabla duhri afar duhur ka horeysa wa rakcatayni bacdahu laba ka dambaysa wa rakcatayni bacda almaqribi wa rakcatayni bacda alcishaayi wa rakcatayni qabla alfajri haddaba waxay ku kala duwanaadeen duhurka afar baa ka horeysa waxaa lamida sidaasoo kale u tiriyey bacdu riwaayaadka asaxayo min xadiidi ummi xabiibata radia allahu canha waardaha saa darteed bay culammadu u badan yihiin sunanka mu-akadadaa waa labiyo toban oo duhurka afar baa ka horeysa ee laba maaha cumuumka iyagoo loo sheegay bay labada subaxa ka horeysana oo nabigu yihi ragcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha adduunya ku jira laba ragcadood subaxa ka horeeya ka khayr badan waana xadiidka caaisha imaam muslim warinayey mar kale nabigu alay slat slam waxay caaisho tiri sunna uu uga dadaal badnaa labada ragcadood ee fajarka ka horeysa ma jiraan xadar iyo safar midna kama tegin nabigu sala allahu alay alih wasalam duhurka afarta ka horeysana gadaal buu ka keeni doonaayo fadli dheeraaday leedahay man xaafada calaa arbacin qabla duhri wa arbacin bacdahu xaramahu llahu calaa naari baa isna xadiid waa saxay naarta ilahay sirkiisa waa ka xaaraantinimaynayaa intani waa sunanka mu-akadada laakiin cala saxiixi naska ay deliishadeen waxa uu tilmaamayaa inay labiyo toban tahayoo duhurka afari ka horeyso wa sunna waxaa la suneeyey haddaba ragcataan ee laba ragcadood baa sunno ah oo tusaadu la siyaadinaya qabla duhri duhurka ka hor si ay afar u noqoto iyagana waa sunno laakiin mu-akadadii ma aha man xaafada calaa arbacin qabla duhri wa arbacin bacdaha xaramahu llahu calaa naari xadiidkii umaxabiibasa xasankaa wey kal arbaci sidaa afarba ay sunno u tahay qabla alcasri ka horeeya casarka ka horna afar baa sunno ah oo raxima allahu mraan sallaa qabla alcasri arbacanti xadiidka ibni cumar weya xasankaa isaguna allaha u naxariisto qofkii casarka ka hor afar tukada taas ayaana loo deliishanaya uma ataraawiixu fanadban tufcalu uma aduxaa wahya amaanin afdalu uma taraawiixu salaadii taraawiixdii ramadaanka ahayd fanadban sunna ahaan baa tufcalu loo sameeya iyaduna salaada taraawiixdu waa sunno in la sameeyo nabigaana alayh salaatu wasalaam sameeyey oo dadka tukiyey oo lagu daba tukaday dhowr habeen habeenkii dambe markuu soo bixi waayeyna wuxuu ku cileeyey soo bixin la-aantiisa wuxuu ihi khashiitu an tufrada calaykum fatacjazuu canha in laydinku waajibiyo ood kari weydaan baan idinka baqay mar haddii isagii dhintay calayhi salaatu wasalaam cabsidii laga cabsanayay in la farad yeelaayo way dhammaatay sunanimadii baa baaqi ah walidaalika fii cahdi khulafaana iyo intii ka dambaysana saa loo tukanayo muslimiintu ay kala dhaxleen masalada cadadkeedu sunanku baab gaara weeye uma taraawiixu taraawiixdii fanadban sunanima tufcalu iyadana loo sameeyaayo salaadaha sunankay ka mid tahay waana ramadaanka uma duxaa waxaa xiga salaadii duxada barqadii la tukanayey waayo iyadu amaanin sideed baa afdal ugu fadli badan wuxuu leeyahay waxaa ugu badan labiyo toban khabarkeeduna ma asixin dhammaan axaadiidta tilmaamaysa salaatuduxaa inay labiyo toban gaarayso waa wada dicaaf oo wax asaxay ma jiro amaa sideedu waa la isku hayaa ma salaatu duxaa mise waa salaad gaara oo xadiidu muhaani baa wuxuu tilmaamayaa nabiga calayi salaam xilligiisii yowmu fatxi makata sallaa amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday xilliguu tukaday fii waqti duxaa bay ahayd xilliga barqadiya ma haddaba salaadaasi ma salaatu lfatxi oo shukri oo maka furashadeedii ahba mise waqti duxaa bay ku aado waqtigaasaa la tukan culammadu waxay u badan yihiin fuqahadu in salaatu duxaa ay u deliishana xadiidka laakiin qaar baadood ka qaba riwaayada abu daawuud sida loo tukadee nabigu u tukaday bay tilmaantayoo waxay leedahay yusallimu min kulli rakcatayni laba ragcadoodoo kasta markuu tukadaba salaada wuu ka baxayo waana riwaayo asaxday sideedda ugu fadli badan fintaani labaana adnaahaa ugu yar salaatu duxaa labaa ugu yaro xadiidka abidare muslim wariye weeye yusbixu calaa kulli salaamaa min axadikum sadaqa xubin kastooo jirkaaga kamida saddex boqol iyo lixdanka xubnood sadaqaa laga rabaa markuu soo tiriyo sadaqaadkee nabigu waa ka yidhi wayujziu min daalika kullihi rakcataani yarkacuhumaa fi duxaa ama min adduxaa xilliga barqadiia laba ragcadood baa kaaga filan abu hurayrana waa kii lahaa khaliilkay saaxiibka nabig ala slam saddex buu ii dardaarmay intaa noolahay dayn maayo waxaa ka mid aha waragcata duxaa laba ragcadood oo barqadii la tukado oo waktuhaa waktigeeduna huwa waktigaasi min irtifaaci shamsi qoraxdu markay soo kor noqotay waktigii nahyiga laga baxo weeye xata istiwaa ilaa qoraxdu dillu istiwee nahyigii laga gaara labada nahyi intuu udhaxaysa wey nahyiga qoraxda soo bixitaankeedii inay kor noqoto ahaa markii la dhaafo ilaa nahyigii labada istiwee qaxina yaquumu qaa'imu dahirati inta udhaxaysa wey waxaana fadli badan in la yagdibdhigo qoraxdu ilaahay xogay soo kululaato sababtoo xadiidkii zayd ibni arqam baa wuxuu ahaa imaamu axmed iyo muslim warinayeen salaatu lwaabiina xiina tarbidu lfisaalu salaada dadka ilahay usoo noqoshada badan waa xilliga ay cagagubyooyaan weeye nirguhu nirgah baa iska yidhahdaa xataa kuwa labadaha ku jiraan xilliga nirgihi iyo maqasha kuufaysaayey ay dhulkii oo qorax kululaysay ku cagagubyoodaan oo ciiddu kululaato wey xilligaas waa xilli qoraxda xoogay soo jeedo waxoogay kululaatay wey fintaanibaa adnaaha duxaada ugu hooseysa ugu yar oo waktuhaana huwa waktigaasi min irtifaaci shamsi laga bilaabo qoraxdu markay soo kor noqoto ee waktigii nahyiga laga baxo xata alistiwaa ilaa laga gaara istiwaha nahyigii kale ilaa laga gaaray qaa'imu dahirati marka uu istaagahay في الليل من المعكد وندموا تحية للمسجد والنفل صنرة في الليل هبيك لتكدو صلاة الليل كيه من المؤكد سنن كلا أتكيه بيك متهي كان نبغى عليه الصلاة والسلام وحير سيد إمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كوري أفضل الصلاة بعد بعد الفريضة صلاة الليل waajibka kadib salaada ugu fadli badan ee la tukado waa salaatu leylka haddaba salaatu leylkaasi sunanka mu-akadkay ka mid tahay nabiga cala sala cbdillahi bni cumar waa kii la hadlaye yihi laa takun midla fulaanin fainahu kaana yaquumu leyla uma taraka qiyaama leyli habeenkii uu istaagi jiray kadibna wuu iska daaya sida ninkaasoo kala ha noqon ilaahna qur-aanku ku ammaanay dadka xilligaa tukanaya gaar ahaan akhirka habeenkoo waa kii nabiga sal l slam ilahi subxana wataala u lahaa wabilasxaari hum yastakfiruun marar in badanna lagu ammaanay qur-aanka waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama wanadabuu waxay sunno ka dhigeen taxiyatan taxiyada salaada loo tukada lilmasjidi lidukhuuli lmasjidi masjidka soo gelitaankiisa masaajid markaad soo gasho iyadana laba ragcadood inaad tukato ugu yaraan waa sunno xadiidka abi qataadee bukhaari muslim wariyeenna waa kii ahaa nabigu yuri calayh isalaatu wasalaam idaa dakala axadukum lmasjida falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayni ilaa laba ragcadood tukata ha fadhiisan ninkii yimid nabigoo tuke khudbada ku jira ee iska fadhiistayna waa kii ku yihi ma tukatay maya markaasuu yihi istaag laba ragcadood tuko mar kalena waa kii nabigu yihi hadduu qofkiin soo galo masaajidka walimaamu yakhtubu khudbaynaya falyarkac rakcatayni walyatajawaz fiihimaa hana gaabiyo awaamirtaasoo dhan maxaa sunno ka dhigay xadiidkii talxata bni cubaydillah iyo qisadii dimaan bni taclabatun bay kuu celiyeen oo ay ku yidhaahdeen laa ilaa an tatawaca baa qariina ah bay leeyihin fuqaadeen inta la tukanayo taxiyadu waa imis fintaani laba rakcadood oo fii tasliimatin hal salaama naqsi lagu tukaday laa akara wax ka badan aan lagu tukanin hal salaama naqsi ka badan maya bay taxsuru ku xasishaa taxsuru waxayna ku xasishaa oo kaleeta bilfardi iyo wanaflin aakhara halkan laba masalo kaga hadlay masalada kuwaa taxiyatu lmasjidku waa laba ragcadood oo falaa yajlis xataa yusalliya rakcatayni baa la yidhi labada ragcadood waxaa u shardiga hal atixiyaad inay isku leeyihiin haddii aad mid tukato atixiyaadsato oad haddana ka baxdo mid kale atixiyaadsataaye taxiyadii laba ragcadood maada tukanina halkana ragcad baad tukatay haddana ragcad kale oo gaaraad tukatay waxaa lagaa rabana waa salaad laba ragcadooda marka ma ansaxayso wabittaali ragcadda watarku iyo janaazada iyo sujuudu tiraawo sujuudu shukriyo inayna gudayninbuu beydka dambe kugu keeni doonaa masalada labaadi haddaba fii tasliimatin laa akara hal tasliima ka badan labadii ragcadood hadday gasho taxiyo ma gudayso masalada labaadi taxiyadu waa masaajka markaad soo gasho intaadan fadhiisanin laba ragcadood inaad tukato farad bay noqon karaan sunno kaley noqon karaan waad soo gashay salaada adaankii kadib waxaad niyootay labadii ragcadood ee salaada ka horreysay sunnada ahayd taxiyadii iyagaa kuu noqon salaadii faradka ahayd oo lagu jiraad timid iyadaa taxiyadii kuu noqon muhiimaddu waxaa lagu yidhi intaadan fadhiisanin laba ragcadood tuko ama farad ha noqdaan ama sunno kale ha noqdaan ama salaad masaajidkii aad soo gashay adu niyoonaysa keligeed ha noqoto taxsulu taxiyadii waxay ku xasishaay ay kuugu dhalataa bilfardi farad haddaad tukato markaad soo gasho wa naflin sunna haddaad tukato aakhare kaloon taxiye ahayno rawaatibtii salaadahoo kale haddaad tukatay way ku asixi laa fardin raca laa fardi ragcatin ragcad keligeeda kuma asaxda taxiyo ragcataynigai lama hayo walaa janaazatinna kuma asaxdo rukuuc iyo sujuudba ma lahaba lafdiga nabiguna falyarkaa ragcatayni lafdu rukuuc baa laga cabiray salaadii oo dhan janaazana rukuucu ma lehba wa sajdatin lishukri sujuudu shukri haddaad sujuuddo aw tilaawat inaad sujuuddana salaad ma aha oo mucdamkii salaadii iyo arkaanteediiba sujuud mooyeen way ka maqan tahay lafdigii laga cabiree rukuucda ahaana sujuudaha lama socdo saa darteed sujuud shukri iyo sujuud tilaawa iyo janaaza iyo ragca ragcad watara midna taxiyatulmasjid kuma gudaan karib bitakriiri dukuuli yaqrubu wa ragcataani isra shamsin taqrubu karir soo celceli taxiyadii bitakriiri dukuulin gelitaanka oo soo noqnoqday oo weliba yaqrubu isu dhadhow haddaad baxdo ood soo noqoto tuko waad baxday haddana waad soo noqotay tuko waad baxday haddana waad soo noqotay tuko waxaa uu daliila idaa dakala axadukum lmasjida falaa yajlis xataa yusallia ragcatayn idaa waa shardiya awaamirta shardiga ku xidhanna iyo sifadana cilmi ahluusuul say ku caddeeyeen mar kastoo shardigii soo noqda way soo noqonaysaa mid kalena adiguba xadiidka saasaad u fahamsan tahay sababtoo maanta waad soo gashay waa tukatay berri baad ku soo noqotay ma tukani ha maxaad u tukani idaa dakala la yidhi idaa dakala hadday isu dhowdaanya hadday kala fogtahay xadiidku ma kala qaadin suwarka idaa dakala axadukumulmasjida banaan hadduu ka yimaadaa isu dhowaanshihiiyo kala fogaansho laguma kala qaadin shardiga waxaa lagu xilay dukuul kulamaa dukuulkii la helo taxiyadii waa lagaa doonayaa halkaasaa la cususinaya karir soo celceli taxiyadii bitakriiri dukuuli soo gelitaan soo noqnoqday oo yaqrubu weliba isu dhadhow iska badaa min baabi awlaa kii kala fogaaye kii isu dhadhowaa telefon baa kuu soo dhacay waad baxdoo banaanka istaagtay waad soo noqotay taxiya lagaa raba xoogay markaad joogto kuu soo dhacay haddana mid kale waad la baxda banaankaad la tagtay waad soo hadashay waad soo noqotay taxiya lagaa raba marka karir bitakriiri dukuuli iyo qurbi wataas waragcataane laba ragcadood baa sunanka ka mid a kuwaasoo isra shamsin gadaash qorax gadaasheed taqrubu dhacday dhacaya laba ragcadood qoraxdu markay dhacdo qabla salaati almaqribi baa iyagana sunnaa xadiidkii bukhaari wariyey ee cabdillaahi bn muqafal almusaniyi radi allahu canhu ardaahu nabigu waa kii salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaaa qofkii doona riwaayada imaam abu daawuud iyo keyrkii waxay ku dartay riwaaya saxiixa salluu qabla almaqribi rakcatayni liman shaaa laba ragcadood tukada xadiid kaloo cabdillahi muqafalna waa kiiha bukhaari muslim wariyeen bayna kulli aadaanayni salaa laba aadaanoo kasta aadaanka iyo aqimka weeye salaadda udhaxaysa isku soo ururi intaasoo qabla almaqribna laba ragcadood baa sunna ah isagu bacda guruubi shamsi buu ku yidhi laakiin waa qabla almaqrib nabigu salluu qabla almaqribi buu yidhi intaan salaada maqrib la gelin laba ragcadood tukada oo sunna ah ولذلك imaaم النawwi في mنhaaجkiisa wxuu ku lahaa وفي الصaحيiحi alأmru bihima in lays amray baa صaحيixa ku soo arto salوu qabla المqرiب laysiri وفائت النفل المؤقت انdubi qadاءahu laa faaئitu duu sababi sunankii hadday kaa tagaan ma la qadaynayaa xuri labuu qaybi sunankii muaqatka iyo waktiga lahaana waa la qadayn sunankii sababka soo dariyey ku xirnaayaan wakti gaara ku xirnaynna la qadayn maayo wafaaئita الnafli wadub sunnee faaئita الnafli sunnada keeda tegtay nafligii almuaqati sharcigu wakti u yeelay qadaahu in la qadeeyo waktigiisa hadduu taga sunnee laa faaitun sunno maaha mid taga in la qadeeyo kaasoo duu sababin u saaxiiba wuxuu ku leeyahay salaadihii waktiga lahaa ciiddii wakti bay leedahay duxadna wakti bay leedahay watarkuna wakti buu leeyahay rawaatibtuna wakti bay leedahay intaasoo dhan waa la qaday amaa in la qadaynayo nabigu habeenkii calayh salaatu wasalaam ay hurdadu la tagtay iyagoo safara qoraxda u soo baxday wuu weysaystay waa la adimay labay racdood subaxa ka horreeyey buu tukaday kadib waa la aqimay kadibna salaad shax buu tukaday nabigu sal alay slam taa waa raatiba laba ragcadood oo duhurka ka dambeeyana wafdi u yimid oo reer cabdilqaysa ka mashquuliyey bacda alcasar buu qadeeyey rawaatibtii in la qadaynaya aragti waxaa kaloo nabiga ka sugan watarka habeenkii qofkuu ka tago oo qabla duhri barqadii tukada sidii habeenkii nin tukada in loo xisaabayo salaadihii waktigala ciiddii baa timid ciiddiina waxaa sugan haddii ciiddii xilli duhurkii alla soo sheega maanta inay ciidahay waktigeedina dhammaaday min alqadi in la tukanayo iyadana wakti bay lahayd isku soo uruuriyo waxaa jaamica cilla jaamica waxaa weeye annaflu lmuaqat wey sunno wakti leh hadduu waktigeedii tago waa la qadeeya wafaaita nafli muaqati dubi qadaahu laa faaitun duu sababi kusuufkii qorax madoobaad baa loo tukanayay qorax ilaa caddaatay dibma ka qadayn kartaa maada tukan maya salaatu istisqaa waa la tukanayey roobdoontii waa la tukaday ama maadan tukan tukasaa isu lahayd baa roob ka yimid madma la tukanayaa warna xilligeedii maana tukane waan qadayn maya lama tukanayo salaatu istikaaraad rabtay waxaanaad u tukato arrin baad rabtay istikaaraad rabtay inaad tukato istikaaradeedoo tukanin baa wixii samaysay hadhow istikaaradii aanan horey u tukanin dibma ka qadayn maya la qadayn maayo walaa faaitun mid tagtay oo duu sababin u saaxiiba iyada lama tukanayo taxiyatulmasjid bay waad iska fadhiisatay maqribka kadib waa soo gashay waad iska fadhiisatay cabbaan baa iska fadhiday haddaa istiri saacadka doonaanayo taxiyadii maadan tukanini hadda ma tukan maya wayba tagtay waktigeedii laakiin waktu hadduu dhow yahay tadaarug waad samayn kartaa taxiyada sida ninkii nabigu istaagu ku yidhi walfawru waltartiibu fii maa faata awlaa liman lam yaksha alfawaata walfawru degdeg in loola yimaado qadihi iyo watartiibu kuwii banaayee tegay in la kala hormariyo fii maa faata wixii tegaybaa awlaa habboon oo fadli badan waase liman qofkii lam yakhtashi aan ka baqin alfawaata faradkii waktigiisu joogay inuu ka tago haddaad faraadihii qadahooda calalfawri miyaa cinda shaaficiyati maya laakiin way fiicanta wasaabiquu ilaa makfirati min rabbikum iyo naftana waxaa la soo darsi doonaa aan war loo haynin darteed khayrka in loo degdego dimadaada ammaanada iyo mas-uuliyadda saarana durba aad iska rido maadaama aajaashu ay majhuul tahay saasaa fadli badan oo haddaad salaadii kaa tagtay iyo cibaadadii kaa tagtay qadaheeda u degdego hadaahayn midda labaad dhowr salaadoo hadday kaa tageen say u kala horreeyeen u kala hormari duur iyo casar baa kaa tegay duurka hortuko casarkana ku xijisi laba labadaba waa loo daliishaday nabacase yowm lkhandaq sida xadiidka uu wa xadiidka laga warinaya nabigana sal ly slam wuxuu tilmaamayaa inuu duhur iyo casar iyo maqribba uu halmaamay ilaa ceshihii la gaaray waana xadiid ay culimmada qaar leeyihiin saxiixun calaa sharti muslim weeye imaamu axmed ibnu xibaan iyo qisadaa warinaya nabigu uu yeeray bilaal faadana ku aadaanay uma aqaama fasalla lcasra fasalla duhura u tukaday uma aqaama waa la aqimay fasalla alcasra buu ku xijsiiyey uma aqaama fasalla almaqriba uma aqaama fasalla alcishaa say u kala horreeyeen buu u kala hormariyey ficilkana sida asalkaa mashruuciyii iyo istixbaab buu ku tusin maadaama cibaadaad ula xidhiiree fii qowli akari ahli اlcilmi wujuub kuma tusiyo culimmadii qabtee wujuub inuu yahay tartiibka ka horraysiintu waa waajib bay dhaheen sadda kale hore baan soo tilmaanay saxiib maraaqi sacuud isagoo wakiil ahaa tujhalu falilwujuubi fi laصaxi yujcalu sifadu nag muu sameeyey wujuubiya nagda hadii la kala garan waayo sidaa qadaau salaata waata la tartiibiye weeye wujuuba laga dhigo waana madabka maalikiyada ee rag lamid ay qabaan shaaficiyadana qayb baa qaba xataa saaxibu waraqaad uu tilmaamayo ficilka wujuub ma tusaa taa waa daliil daliil labaadna waa loo daliishaday in la kala hormarin aljamcu bayna salaatayni sababtaa marka la jamcinayo ee jamcu taakhiirka tahay sunadu waa duhurka in la horeysiiyo saasuna yeeli jira nabigu sal allahu alayh ali wasalam laakiin shardi buu ku xidhay liman qofkii lam yaktashi aan ka baqin alfawaata inay salaadiiba ka tagto salaadii duhur baa kaa tagtay casarkiibaa la joogaad xasuusatay waktina kama hadhin laba salaadood la tukado ma duhurkiibaa tukan oo qadaa kadib waktigii casarku ha dhammaado casarkii oo qadaana gadaal baa ka tukan waxay leeyihin maya midna waa qada waa qada ama hadda tuko ama gadaal ka tuko midna waa addo waktigeedii aad ka gaari kartaa tan addahaa waktigeedii ka gaar intaa waktigeedu kaa tegin tii qadaha ina gadaal kaleyma mar walba qaday ahayde sababta waxay leeyihiin nafdiga iyo sunnada afdaliyada tartiibka laimaatinkeedu wuxuu keenayaa xaraam inaad ku dhacdo salaad aad tukan karta fii waktihaa ka bixiso taana ma banaana saa darteed wuxuu yihi walfawru watartiibu labadaasba awlaa haboon fiimaa faata salaadihii tegey liman qofkii lam yaktashi fawaata inay tii joogtayba ka tagta waktigeedii aan ka baqayninoo wakti ku filan haysta wajaaza taqdiimu takhiiru muqadamin adaa walam yajuuz fiimaa yuakharu ibtidaa wayakhruju nawcaani jamcan binqidaa maa waqata sharculibaa qad furida halkan mualifku wuxuu leeyahay salaadaha rawaatibta ahaa waktigooda gooru soo galaa duhurkii salaad baa ka horeysa midina waa ka dambaysaa goormuse waktigoodu baxaa masalada hore wuxuu ku leeyahay waktigoodu tan muqadamada ah markii salaadu soo gashay soo gashaa tan taraatibada dambana markii salaadii la tukaday soo gashaa tan hore salaada waktigeeday la soo gashaa tan dambana salaada ka bixitaankeedu waktigooda ku soo galaa salaad waktigeeda maadaama aan laga hormarin karin tii dambe ma soo hormarin karti waayo salaad qabla waktigaa la tukanay bay noqon tii dambe laakiin ma dib dhigi kartaa haa wajaaza waxaa banaan taakhiiru muqadamin kii la horreysiiyee raatibada horreysay in la dib dhigay waa banaanta labadii ragcadood duhur ka horreysay inaad duhur kadib tukata way banaanta labadii fajarka ka horreysayna inaad dib dhigta way banaan tahay waqad yajibu taakhiiru inuu waajib noqdaa dhici karta salaadii subax baa timi maya farabka ku xihan wa taakhiiruhaa waajibun hadhow ama tuko sunanimadeeda ama ha tukanini hadda farabkeeda gashaa waajiba waayo nabigaa idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat falaa salaata ila almaktuuba labadaba adaa riwaayadaa saxeex saas darteed haddii haddaba su-aashu waxay tahay ka dhalatay waa ku bannaan tahay sunnadii qabliyada ahaydee ka horreysay inaad dibdhigto oo salaadii kadib tukato ayib haddaan salaada kadib u dibdhigo oo salaada subax kadib labada ragcadood ee sunnadii ka horreysay tukanayo ma qadaa mise waa adde waa ada maadaama waktiga salaada uula soo galay markuu waktiga salaadu baxaan baa waktigeedi baxaya suwasa darti wuxuu ku yihi wajaaza waxaa bannaan taakhiiru muqadamin sunnadii raatibadiiyo ragcadihii ka horreeyey salaadee la hormariyey in la dibdhigaa bannaan adaan xaala kownihaa adaan wliba ada ay tahay iyadoo la dibdhiga bay ada ahaa walam yajuz ma banaan fiimaa yuakharu ibtidaaun ku bilaabasho ma banaana fiimaa iyolagii sunnadii yuakharu la dibdhigi jiray sunnadii la dibdhigi jiree raatibadii salaada ka dambeysay inaad ka wadsoo hormariso iyada ku bilowda lama ogola sababtoo waktigeedu wuxuu soo galaa bacda salaa ta kalena waktigeeda bidukhuuli wakti buu ku soo galaa labadoodaba waktigooda wuxuu ku baxaa cinda khuruuji lwaqti haddii aad sunnadii ka dambaysay salaada duhur ka soo hormarisaaye ma asaxayso sababtoo salaad qabla waktihaa la tukaday weye waktigeedii ma soo gelin walam yajuz ma banaana ibtidaau bilow fii maa ayiladii kii yu-akharu la dibdhigayey ee bacda salaad raatibadii dambe in iyada lagu bilaabo oo lasoo hormariyaay ma banaano oo ma ansaxayso liannahu waktigeedii maba soo gelinba waxay un kaa noqon ninkii soomaaliga hal yidhi usallii buy arda duhri usalli harka digtiisa farda duhri on ka daaya ka waaye salaadii ma soo gelinaya ka daayo ka waaye salaaddii jamacada meelka way soo gashay baa layihi wuxuu yihi usalli harka digtiisa on ka daaya ka waaye farda duhri ardaa rakacaatin hadaan la taala allahu akbar duhurkii lama gaarin ka daayana ka waaye dadkana ka hari maayo allahu akbar buu marka salaad qabla waktihaa kas loo tukaday ma asaxdo raatiboo salaadeedii laga soo hormariyeyna waa qabla waktihaaba la tukaday haddana raatibadii maxay ku soo gashaa mutaakhirada ahayd biadaai salaati bay ku soo gashaa halkaa masalaa idinka baxday marka masale kalaa idinka baxday labadii saladood haddaan jamciyo oon jamcu taqdiim sameeyo sunnadii salaada cishaha ka dambeysay maqrib iyo cisha haddaan israaciyo goormaan tukan markaaska waa tukan markaa waktigeeda waa joogaan lianna soo gelitaankeenu salaada cishaha in la tukado ku xidhnaa salaadii cishahana waa tukatay salaaddii cishahana waa tukatay masala haddaba cinda alfuqahaa markii qaacidadaa la qaatay hal masalaa qaarkood ishkaal ku dhalisay waxaa la yidhi duhur iyo casr jamcu taqdiim baan sameeyey bacda salaati alcasrina waa kii salaada laiska nahiyey sunankii bacda salaati alcasrina waa tukaday mala imanayaa cinda jamhuurihim nacamhaa nahyiguna waktiguu la xiriiraaye salaada kuma xirna waktigii casarka in la gaaro calaa kulli xaal masalada hadda inaga qusay kutushay waxaa weeye rawaatibtii salaada ka dambeysay waktigooda wuxuu ku soo galaa salaadii in la tukado ama adigu soo hormaray salaadii oo jamci u tuko ama waktigeedii la sug mar haddaad iyadii tukato sunankoodina waa daiman saa darteed laba salaadood markaa tukato maqribka iyo cishihii maqribka sunadiisii waa tukan haddana waad istaagiyo cishaha sunadii ka dambeysay waa tukan waayo ficil salaad buu ku xirnaa waktigeedu wayakhruju nawcaani labada nooc kii muqadamkaa iyo kii muaharka ahaa raatibadii hore iyo tii dambaba wuxuu ku baxaa waktigooda jamcan dhammaantood binqidaai maa waqata sharcu sharcigu waktigii uu salaada u gooyey inuu dhammaado limaa qad furida salaadii la farad yeelay salaadii faradka ahayd ay ka horreeyeen kana dambeeyeen goorta waktigii sharcigu ugoqoondeeyey dhammaado yaa waktigooda u baxaa oo sunankii duhurku wakti duhur markuu dhammaado ay dhammaadaan kuwii casarkan waktil casr marku dhammaado yakhruju nawcaani labada nooc ee rawaatibta kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeya salaaduba waxay ku baxaan jamcan wadajiriya dhammaantood binqidaai maa waqata sharcu sharcigu wixii uu waqtiyeeyey markuu dhammaado limaa salaadii u waktiyeeyey qad furida la farad yeelay taabica iyagu ahaayeen uma juluusu jaaizu fi nafli bigayri cudri wahuwa nisfu lfadli wuxuu kusoo gebagabeeyey uma juluusu fadhi jaaizu waa banaan yahay fi nafli sunnada bigayri cudrin cudurdaar la-aan qiyaam farad farqiga udhaxeeya faradkiiyo nafliga waxay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a sunnada waxaa banaan adoo awooda inaad fadhi isaga tukataa banaan cudurdaar la-aan laakiin faradka iyo waajibka cudurdaar la-aan fadhi inaad ku tukato ma banaana sumaljuluusu fadhi in lagu tukado jaa-izun waa bannaan yahay fi nafli sunnada bikayri cudurin cudurdaar la-aan baad ugu tukan kartaa wahwa juluuskaa lagu tukaday sunnaduna nisfu lfadli fadliga iyo ajirkii taagnida nuskeed baa lagu helaa saddexaa lagu tukan karaa sunnada adoo taagan iyo adoo fadhiya iyo adoo dhinac dhul ku haya inta waa tukan kartaa waxaa lagu fasiray qowluhu tacaala aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim cimraan ibnu xuseynna nabigaana sida bukhaari warinaya wuxuu ka soo guuriyey inuu sala allahu alayh wala salam nabigu yidhi salli qaa'iman taagdi ku tuko mar wuxuu ku yidhi faradku kala hadlayay fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbi maruu sunada kala hadlayana wuxuu yihi man sallaa qaa'iman fahuwa afdalu taagnidaa fadli badan waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'imi ninka taagan ajirkiisa nuskii baad yeelan waman sallaa naa'iman falahu nisfu ajri lqaacidi ninkii fadhiyey ajirkiisa nus baad sii yeelan haddaad dhinacakiisa saarto marka inaad dhinacaas iska farto allahu akbar tiraahdo oo faatixada isaga akrido baqaa rukuucaysa saa gacmaha ku tiraada waa loogoya meeshay taagnada rukuucda sujuudda waa sidoodii olawiyi waa qabsan sujuudana waa sujuudi ataxiyaadkana waa u fadhiisan laakiin bedelkii qiyaamka unbanaayan taag seexan dacalku sali salaadii sida loo fudeeyey sayna ugu adag tahay ilaa man raximahu llahu waa kala fog yihiin nabiga cala slam marka qaarkood fadhi buu ku tukan jiray laba sifada saacaysho way ka wadaysay marka haddii uu fadhi salaada ku bilaabo mararka qaarkood fadhibuu ku dhamayn jiray fadhibuu ku rukuuci jiray fadhibuu ku sujuudi jiray mararka qaarkoodna uu fadhibuu ku akriyi jiray marka rukuucdu soo dhowdahay buu intuu istaago waxooga yar akriyo buu rukuuci jiray saana waa yeeli jiray nabigu sal l sl labadaa kayfiyaba markaasoo marka la fadhiista see loo fadhiisan waxaa rabaa fadhigaagii taagmida u dhigmay iyo fadhigaagii ataxiyaadku waa inaad kala saartaa ataxiyaadku sidii ataxiyaadka caaliha waa u fadhiisan laakiin fadhiga salaada bee booskii qiyaamkihi mutarabican waa isdhaafsan lugaho laba lugood dabtaa isu dhaafin saasaa u fadhiisa markaad taagmida kukaa fadhi ku tukanayso markaad sidaa fadhiga ugu tukata rukuucdaada rukuucda kadib sujuudda iyo ataxiyaadka marka saas darteed lagugu yimaado fadhigaan ku tukanaysay kii qiyaamka ahaa iyo kii tashawudka ataxiyaadka waa inaad kala garta wey wahuwa nisfu lfadli sidaas uga jeeda halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam subxaanaka allah waxamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك